بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muslimiinta reer khaza oo soo saaray baaquud oo ku socda qof kasta oo muslim ah codsadayna in caawa si guud muslimiinta caalamka ay allaah isku dhuldhigaan una baryaan inuu rabbi ka qaado musiibada iyo kurbada haysata sidee wargeysyada ugu caansan maamulka yuhuudda uga hadleen howlgalkii fashilmay ay sahaynadu ay ka furiyeen magaalada dooxa ee dalka qatar sidee safarxaddii warbaahineed saacado kooban gudahood isugu beddeshay wejigabax kadib dibadbaxyo rabshada wata oo hareeyey waddanka faransiiska makron oo isagoo cadhaysan wasiirkiisa difaaca si lama filaan ah ugu magacaabay ra'iisul wasaare cusub dowladda boolan oo albaabada isugu dhufatay garoommada diyaaradaha waddankeeda kadib weerar aad u xoogan uu ruushka ku qaaday magaalooyin ka tirsan yukrein oo kaabiga ku haya xuduudda dalkaasi darooniska kooxda janjawiidka r s f oo gilgilay magaalada kharduum ee caasimadda suudaan qaraxyo aad u waaweyn oo lala beegsaday halbowlayaasha caasimadda xukuumadda suudaan oo falkaasi ku eedeynaysa dowladda imaaraadka carabta qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli muslimiinta ku dhaqan magaalada khaza muddo ku dhow laba sano ay la nool yihiin musiibooyin aad u fara badan ayay baaq guud waxay u direen ummadda muslimka ah ee ku kala nool daafaha caalamka muslimiinta reer khaza ayaa ka codsanaya caawa in qof kasta oo muslim ah isagoo allaah isku duldhigaya uu soo tooso saqda dhexe islamarkaana uu dukado laba ragcadood isagoo khaashicah kadibna u akhriyo ducadan muddo boqol jeer ah isagoo u baryaya walaalihiisa si allaah uu kurbada iyo musiibada uga qaado لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم allah subxaanahu wa tacaala ayaan u weydiinaynaa walaalaheenna reer khaza in musiibada iyo dhibka uu ka dulqaado sidoo kalena cadaabkiisa uu dhadhansiiyo kuwa xasuuqaya ummadda milyaarka ah ee ku kala nool daafaha caalamka oo khudlaamisay ehelkeeda ayaana isha ka daawanaysaa balse ducada oo ah hub waxtar leh ayaa habboon in qof kasta oo muslim ah uusan kala baqiilin walaalihiisa uu u duceeyo in allaahuu dhibka uu ka dulqaado sidoo kalena uu ajiibo baaqoda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi sheebaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sidee wargeysyada uga caansan maamulka gumaystaha yuhuudda uga hadleen howlgalkii fashilmay ee ay sahaynadu ka fuliyeen magaalada dawxa ee dalka qatar sideese farxaddii warbaahineed saacado kooban isugu badashay weji gabax warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa si ballaaran u faafisay warbixinno ku saabsan weerarkii diyaaradaha dagaalka sahaynada ay maalinnimadii talaadada ee lasoo dhaafay ku qaadeen magaalada dawxa ee dalka qatar kaasoo la doonayay in lagu beegsado qaar ka mid ah hoggaanka sare ee kooxaha muqaawamada filistiin oo halkaasi ku shirayay wargeysyada iyo kanaalada wararka yuhuudda ayaa mar qura baraha internetka kusoo daadiyey xogo isku mid ah oo ay ku muujinayaan farxaddooda ku aadan tallaabadan iyagoo xusay in howlgalkan uu ahaa mid taariikhi ah oo si guul ah loogu bartilmaameedsaday qaar ka mid ah hoggaanka sare ee muqaawamada wargeysyada waaweyn sida yadeecood axranood iyo macaariif oo kale waxay sheegeen in go-aanka weerarkan lagu qaaday uu ahaa mid si deg deg ah ku yimid loona baahnaa maadaama fursadaha noocan oo kale ay yihiin kuwa ay adag tahay in la helo inta badan waa sida ay hadalka u dhigeene waxaa sidoo kale lagu waramayaa in xogihii ay baahinayeen warbaahinta yuhuudda kadib markii howlgalkan uu dhacay ay qayb ka ahayd in diyaaradaha fuliyey howlgalkan hawada sare lagu siiyey shidaal taasoo muujinaysa xitaa heerka buunbuunin iyo farxadeed ee saacadihii hore ay dhex mushaaxayeen qaybaha kala duwan ee saxaafadda yuhuudda hase yeeshee farxaddaas waxaa muddo kooban kadib xigtay xaalad wejigabax ah oo ay dhexda ka gashay warbaahinta yuhuudda haba ugu horreeyaanay wargeysyada waaweyn sababtuna waa in fashil uu noqday howlgalkii la doonayay in lagu dilo qaar ka mid ah hoggaanka sare ee kooxaha muqaawamada filistiin tani waxay sidoo kale wejiga dhulka ugu jiiday netanyahu iyo wasiiradiisa oo warbaahinta qoraallo iyo muuqaal kusoo qarqiyey daqiiqadihii ugu horreeyey howlgalka iyagoo ku faanayay inay fuliyeen tallaabo taariikhi ah waxaa xusid mudan in markii xaqiiqada warka ay soo shaacbaxday ay wargeysyada yuhuudda bilaabeen inay isburiyaan waxay mar soo bandhigeen guul marna waxay soo daabaceen fashilka howlgalkan iyo in xitaa uusan khasaarihiisu gaarsiisneen baaxad intaasi la eg arrintan oo ku noqotay warbaahinta yuhuudda dharbaaxo siyaasadeed oo aysan la kulmin muddooyinkan inkastoo madaxda yuhuudda ay ku dadaaleen inay ka dhigaan howlgalkan guul istaraatiiji ah oo xambaarsan fariin cabsigelin ah haddana xaqiiqada ayaa ahayd in sahaynada ay markan xakamayn weysay fashilka ku yimid warbaahinteeda daqiiqado koobanna ay sheegashadii guusha iyo farxadda lagu lamaaniyey ay isku beddashay wejigabax ugu dambayntii dhacdadan waxay muujinaysaa kala duwanaanshiyaha weyn ee buunbuuninta warbaahinta yuhuudda iyo xaqiiqada dhabta ah u dhexaysa iyo in sahaynada saxaafadeeda ay had iyo jeer tahay mid xaqiiqada ka gambata xilyadan oo kale soona bandhigta baal nadiif ah oo ay keliya guulo ku hardhan yihiin iyadoo xaqiiqadu ay midaasi ka fog tahay kadib dibadbaxyo rabshado wata oo hareeyey waddanka faransiiska macron oo isagoo caraysan wasiirkiisa difaaca si lama filaan ah ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka haddaba maxay ka gadoodsan yihiin shacabka waddankaas sida uu baahiyey wargeeska the independent madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa si lama filaan ah wasiirkii difaaca ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka xilli faransiiska ay ka socdaan dibadbaxyo ballaaran iyo xaalado siyaasadeed oo isbarkan tallaabadan ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda baariis isagoo sheegay inuusan sii shaqayn karin iyadoo ay jiraan culeysyo siyaasadeed iyo kalsooni darro kusii dhexbaahaysa marba marka ka dambaysa gudaha bulshada faransiiska waxa uu macron ra-iisul wasaarahan cusub ku amray in wadahadallo uu la sameeyo dhammaan xisbiyada ka dhisan gudaha waddanka si loo helo ayuu yidhi heshiisyo laga maarmaan ah oo ku habboon go'aanada la qaadan doona bilaha soo socda si kastaba ha noqotee magacaabista ra-iisul wasaarahan horey u ahaa wasiirka difaaca waxay dhalisay muran ballaaran halkii la filayey in xaaladda ay qaboojin doonto hogaamiyaha xisbiga midigta fog maria leben ayaana ku tilmaantay tallaabadan mid quus ah oo muujinaysa in macron uu ku tiirsan yahay koox yar oo isaga daacad u ah islamarkaana uu ku shubto waxa uu doono si uu ugu adeegto mar weliba dhanka bidixda marka laga hadlayo hogaamiyaha bidixda faransiiska ayaa ku tilmaamay dhacdadan riwaayad murugo leh isagoona mar kale ugu baaqay in macron uu iscasilo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan dhibaatooyinka emmanuel macron dalkan uu u horseeday waa kuwo weli sidoodii u taagan baarlamaan burbursan oo aanan lahayn aqlabiyad cad iyo dadweyne caraysan oo dhigaya mudaaharadyo waaweyn oo ka dhan ah siyaasadda dowladda ayaa gunaanadkii lagu yidhi qoraalka warbixinta ah kaalinta imaaraadka ee dagaalka suudaan oo sii xoogeysatay iyo droniska kooxda janjawiidka oo gilgilay magaalada caasimadda ah ee qurtuum sida uu daabacay wargeeska asharqul awsad xukuumadda abudubaay ayaa sii xoojinaysa marba marka ka dambeysa faragelinta xiisadda suudaan iyo taageerada ballaaran ee ay la garab taagan tahay ciidanka r s f waxaana markan lasoo diiwaangeliyey weerar ballaaran oo gilgelaya caasimadda qurtuum oo ay milatariga suudaan mas-uuliyaddiisa dusha ka saareen imaaraadka carabta waxaa lagu waramayaa in subaxnimadii talaadada ee lasoo dhaafay caasimadda qurtuum ay gilgileen qaraxyo waaweyn kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay adeegsadaan kooxda r s f ay weerar ku qaadeen goobo muhiim ah bartilmaameedyada waxaa ka mid ah saldhigga ciidanka cirka milatariga suudaan ee waadi saydnaa warshada hubka ee yarmuug warshada sifaynta shidaalka ee aljeyli iyo xarunta korontada ee markhiyaad weeraradan ayaa burbur xoogan u geystay adeegyadan muhiimka ah iyadoo cabsi ballaaran ay ka dhaliyeen gudaha caasimadda kooxda r s f iyo isbahaysigeeda siyaasadeed ee la yidhaahdo ta'siis ayaa sheegay in weeraradu ay ahaayeen kuwo gaaray hadafkii loogu talagalay ayna jawaabo cad u ahaayeen weeraro ay milatariga suudaan ku qaadeen isbitaallo iyo goobo dadka rayadka ay adeegsadaan oo ku kala yaala gobollada daarfuur iyo kordofaan weeraradan cusub waxay calaamad u yihiin dib u soo laabashada awoodda daroniska ee r s f kadib bila ay ka caaganayeen duqaymo waaweyn dowladda suudaan waxay eedeynta weerarkan mar kale u jeedisay imaaraadka carabta oo taageero hub daronis iyo waxyaabo kaleba faraha ka saaraya kooxda r s f dowladda Poland oo albaabada isugu dhufatay garoomada diyaaradaha waddankeeda iyo jawiga Yurub oo sii cakirmaya xilli howlgallada Moscow ee aagan ay noqonayaan kuwo sii xoogeysanaya. Warbixin uu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa lagu shaaciyey in dowladda Poland ay albaabada isugu dhufatay afar ka mid ah garoomaha diyaaradeed ee ugu muhiimsan oo uu ku jira midka ku yaala caasimadda waddankaas ee Warsaw ee Jobin. kadib markii ruushka uu weeraro dronis ah ku qaaday magaalooyinka ku dhow xadka Ukraine waxaa soo baxaya cabsi xoogan oo ku saabsan in dagaalka uu ku faafo gudaha xulafada NATO sida muuqatana waa sidaa darteed Poland waxay hadda u qaaday go'aankan ay albaabada isugu dhufatay garoomadii diyaaradeed waana tallaabo weeqi doonta waxyaabo badan oo muhiim ah hoosna u ridi doonta dhaqaalaha waddanka ciidamada Poland ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka iyo kuba xulafada NATO ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin hawada sare ee waddanka bayaan ka soo baxay taliska howlgallada ayaana lagu caddeeyey in nidaamyada difaaca cirka iyo qalabka raadaarka la geliyey feejignaan buuxda garoomada la xiray waxaa ka mid ah reseso oo si gaar ah muhiimad ugu lahaa dowladda Poland maadaama uu yahay mid istaraatiiji ah xarun muhiim ahna u ah hubka loo gudbiyey Ukraine tan iyo bilowgii dagaalka ay kula jirta Ruushka waxaa sidoo kale wargeysku uu xusayaa in horey ciidanka cirka Ukraine ay ugu wargeliyeen Poland in daronisyada Ruushka uu leeyahay ay galaan hawada sare ee Poland isla markaana ay halis ku yihiin magaalada Zomos waxaana Poland goor dambe xaqiijisay dhankeeda in daronisyada Ruushka ay si isdabajoog ah ugu xadgudbaan hawadeeda taasoo ku qasabtay xukuumadda Poland qaadista tallaabooyin kala duwan oo ugu dambeyntii kusoo biyashubatay xiritaanka garoomada ugu muhiimsan ee waddanka gabagabadii xiritaanka erabodyada Poland waxay muujinayaan heerka xiisadda culus ee ka dhex aloolsan Ruushka iyo xulafada NATO. Inkastoo Ruushka uusan ilaa hadda si toos ah howlgal uga fulin dhulka Poland, haddana weeraradiisa ka dhanka ah Ukraine waxay taabanayaan xuduudaha NATO. Tanina waxay xoojisay cabsida laga qabo in dagaalka Ukraine uu isku bedeli karo daqiiqad weliba mid ballaaran oo galaafan kara dalalka deriska. guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada siddeed iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo iyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العباده في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada xalqada siddeed iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka ah mafaahiimu yenbagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa halkan laa ilaaha ila allaah waxaa laga dhartiray dhammaan wixii ku hoos jiray iyo dhammaan waxay keensanayso waxayna iska noqotay kelimad hawada loo diro uuna ku xidhan yahay daadxoortaas uu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo uu markaas kadib qaadayo daadka iyadoo aanay iscelin karin ileen waa xidido la'aane xididada ummaddan ee dhulka makanin kara waa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuuluullah haddii marka xididahaasi laga faarujiyo muxtawaheeda dhabta ah daboolkana uu noqdo mid ka maran wixii ku jiray suuragal ma tahay inuu wax celiyo suuragalna ma tahay inuu iska caabiyo daadka xooggan mana sii ahaanaysaa isla xididadii ay horay ugu soo dhalatay ummad midda ugu qayrka badan ee dadka loo soo saaro cawaamil badan ayaa ka shaqaysay intii ay jirtay taariikhda dheer ee islaamka in laa ilaaha ila allaah ay ka faarujiso wixii ku jiray in laga baxsado waajibaadka waanada oo aan nagu filnaan tarafka xargaha goostay salbiyaadka suufiyada keligii talisnimada siyaasiga ah iyo fikirka irjaaga dhammaan arrimahaasi waxay kaalintooda ka qaateen sidii laa ilaaha ila allaah looga faarujin lahaa muxtawihii noolaa ee ku jiray muddada dheer kabaxsashada waajibaadka waa dabeecadda basharka waxaana u jiidanaya culayska dhulka culayska shahwaadka daawadiisana waa waana qaadasho allah waxa uu leeyahay وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين marka ay waanadu noqoto mid aan ku filnayn marka loo eego tayadeeda iyo nooceeda ka baxsashada waajibaadka wuxuu noqonayaa mid sii socda marka dambena wuu kordhayaa tarafkii ku dhacay muslimiinta markii la makaniyey dhulka wuxuu dabciyey haysashadooda xarigga aan go'in ee allaah markaas bay ka baxsadeen waajibaadka iyagoo ku andacoonaya rabitaanka raaxada adduunyo markaas waxaa batay bidcada iyo macaasida dhammaan arrimahaasna waa ka bixitaan laga baxayo waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah fikirka suufiyada ayaa yimid isagoo falcelin u ah tarafka ama raaxaysiga kuwii naftooda nadiifinayey ayaana naftooda kala baxay wasaqdii ku dhex faafaysay bulshadii tarafka ku jirtay laakiin dhinac kale waxay ka fogaadeen faridda macruufka iyo reebidda munkarka markaas bay laa ilaaha ila allah ka dhartireen wixii ay xambaarsanayd ee noolaa keligii talisnimada siyaasiga ahna waxay keentay in laa ilaaha ila allah ay ka dhartirto muxtawaheeda quseeyey dhankaas faridda macruufka iyo reebidda munkarkana ayaa noqday mid caragelinaya kuwa la gaarka noqday maamulka markaas bay gumaadeen kuwa ka hor yimid inxiraafkooda iyo xadgudubkooda markaas bay dadku u go'een naftooda diinkiina wuxuu noqday arrin uu qofka naftiisa isaga samaysto xooggana saaraysa jaanibka cibaadada oo keliya kana jilbalaabatay suuraddiisii jamaaciga ahaa bimacnaa jaanibka siyaasadda si gaar ah markaas baa waxaa kala go'ay diinta iyo siyaasadda siyaasaddana waxay noqotay mid aan wax xiriir ah la lahayn laa ilaaha ila allah kadib fikirka irjaaga ayaa yimid isagoo daboolaya dhammaan dib u dhacaas wuxuuna dadkii ku leeyahay iimaanku waa rumayn iyo qiraal oo keliya markii uu imaanayay duulaanka saliibiga ah waxay laa ilaaha ila allah nafta muslimiinta ka gaartay halkii ugu hoosaysay kaasoo muslimiinta ku ilaalinaya gudaha islaamnimada bimacnaa xuduudda oogidda salaadda iyo u xukuntegidda shareecada allah iyagoo weliba ku dhacaya dembiyada iyo macaasida dib u gurashada halkaa la eg ayaana ah middii saliibiyiinta keentay oo gacanta u gelisay dhulka islaamka iskuma soo biimayn lahayn mana qabsadeen dhulka haddii muslimiintu ay xasuusnaan lahaayeen waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah ayna si toosa ugu dhaqmi lahaayeen muqtadayaadkaas waxyaabahaas ay keensanayso laa ilaaha ila allah ee aadka u badan waxaa ka mid ah in loo diyaargaroobo cadowga allaah iyo in waddadaas wax lagu bixiyo وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah waxaa sidoo kale ka mid ah raadinta cilmiga kaasoo keenaya in la makaniyo dhulka tamkiin ma jiro cilmi la'aan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah in lagu tilmaanaado akhlaaqda laa ilaaha ila allah ee ay ka mid tahay runta ammaanada ikhlaaska sugidda camalka ixtiraamka xuquuqda dadka kale in la isku kaalmaysto samafalka iyo allakacabsiga isla markaana aan la isugu kaalmayn dembiga iyo xadgudubka iyo wixii la midka ah waxayna ka mid tahay qalabyada ugu waaweyn ee tamkiinka dhulka weysmadeedana waa mid ka mid ah asbaabaha halaaga allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay wlaa tnaasacuu fatafshaluu wtdhaba riixukm wاصbiruu in allaha maca الصaabiriin mar kale allaah waxa uu leeyahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا mar kale allaah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ka dharla'aanshaha muqtadayaadkaas waa midka muslimiinta dhaxalsiiyey dib u dhaca caqiidada kaas oo uu ka dhashay dib u dhaca xagga cilmiga ilbaxnimada maadiga dhaqaalaha dagaalka iyo siyaasadda waana arrimaha saliibiyiinta ku soo jiiday inay yimaadaan oo ay gacanta ku dhigaan dhulka islaamka laakiin halka ugu hoosaysa ee muslimiinta ku ilaalinaysay gudaha islaamka iyadoo ay jiraan macaasidaas iyo dembiyadaas kuma aysan raalli noqon saliibiyaddaasi xaasidka ah oo ay ku hoos jirto yuhuudiyadda sharta badan mana ku xasilin qorshayaashooda ka dhanka ah islaamka allaah waxa uu qur-aanka ku leeyahay ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
mar kale allaah waxa uu leeyahay ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ۖ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق haa in muslimiintu ay ku jiraan xindaabka islaamka iyagoo haysta xadkaasi ugu hooseeya iyagoo weliba aad uga fogaaday xaqiiqada islaamka ee shaamilka ah ee ballaaran lagama aamin qabo inay mar kale u soo noqdaan xaqiiqadaas haddiiba uu allaah u soo saarin qof u cusboonaysiiya diinteeda si la mida sida geedka dhammaadka ahba uu isku cusboonaysiiyo marka lagula dadaalo daryeelka iyo waraabka intaba xididadu ay nool yihiin allaah waxa uu leeyahay ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
wuxuu yidhi jaladson wasiirkii ingiriiska xilligii uu ingiriisku soo gelayay masar isagoo tilmaamaya musxafka intaba ay masaaridu gacanta ku haystaan kitaabkaasi ma saldhigan doono waddankaas wuxuu ku yidhi tomas biin oo ahaa mustashriq amerikaan ah muqaddimada buuggiisa la magac baxay sayfta muqaddaska ah kadib markii uu soo koobay taariikhda muslimiinta iyo guulihii ay ka xaqiijiyeen aasiya afrika iyo yurub hadda xaaladda way isbeddeshay muslimiintana waxay ku soo dhaceen gacanteenna laakiin wixii mar dhacay waxaa suuragal ah in mar kale uu dhaco dhimbishii uu ku daaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallamna quluubta kuwii raacay waa dhimbil aan demi doonin sidaa darteed waxay saliimiintu sameeyeen iyadoo ay ku hoos jirto yuhuudda inay si dhammaystiran muslimiinta uga saaraan islaamnimada si ay amni u helaan oo ay u xasilaan una raaxaystaan haba ku socdaan qorshahooda la wada garanaya ee waa mid si aayarah ku socda laakiin waxtarkiisa waa la hubaa sidaba uu yidhi cromer awal oo ingiriiska u qaabilsanaa masar howsha uu ka qabanayo waddankan ninka cad ee ay ilaalinayso cinaayada ilaahiga ah waa inuu dhidibada u taagaa tiirarka ilbaxnimada masiixiyada ilaa halka ugu fog heer ay ka noqonayso aasaaska cilaaqada dhex maraysa dadka inkastoo uu waajibka ka mid yahay iyadoo shakiga laga taxadarayo inaan la kirishtaameynin muslimiinta isla markaana loo ilaaliyo mansabka rasmiga ah ee muuqda ee dhalanteedka ah sida xafladaha diimeed iyo wixii la mid ah waxay ku guulaysteen iyadoo ay muslimiintu muugan yihiin dhammaan wixii ay doonayeen waxayna bilaabeen in shareecada islaamka ay ka wareejiyaan xukunka waxayna ku soo dhammeeyeen in muslimiintu ay ka fogeeyeen salaada muslimiintana waxay ka insaxaabeen wax weliba oo uga haray islaamka iyadoo cadowgu adeegsanayo qorshihii tartiib tartiibta ahaa balse waxtarkiisu adkaa fikirka irjaaga culays badan kalama kulmin daboolidda insixaabkaas wuxuuna ku magacaabay mujtamacaadkii jaahiliga ahaa ee u xukun tegayey waxaannu allah soo dejin inay yihiin bulshooyin islaami ah tilmaanta islaamnimadana wuxuu siiyey cid weliba oo afka ka tiraahda laa ilaaha ila allah maadaama uu islaamkuba yahay keliya rumayn calaamaddiisa muuqatana ay tahay qiraal
تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
halkan ayaan ku soo gebagabayn doonnaa xalqada siddeed iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxa xalqadan midda xigta ayaa noo ballana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حياتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الهدى والشوق حاديها